Direct from Washington, the voice of America, VOA.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo hirarka efemyada ee geeska afrika taleefanada gacanta ee dalalka qaarkood iyo barta internetka ee v o a somaly dot com
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa axad shan iyo tobanka bisha februari sanadka laba kuna shan iyo toban idaacaddeenana waxaa si wada jira idinku daadihinaya anigoo ahaa caashi ibraahim iyo sahre cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah qaadkii la geen jiray koonfurta iyo bartamaha soomaaliya oo la joojiyey kadib markii ganacsatadu ay sheegeen in cashuuraha looga qaado soomaaliya ay kordheen iyo weliba lacagihii ay ku soo iibsan jireen qaadka
waxaan u joojina walaalle dheerihii baa qaali noqday waa la goyn waayey xamarna lacag way ka soo noqon weysay canshuurtii xamar oo saa'ida iyo qaadkii oo lacagtiisa dheerihii qaali ah wax dakli oo nooga soo noqdaan weyne ma garat waxaad kaloo maqli doontaan maxkamadeynta afar wariye oo ka tirsan idaacadda shabeelle iyo sky f m ee magaalada muqdisho oo maanta ah markii afraad dib loo dhigay dalka sacuudiga ah oo codsaday in la caawiyo baarista cudurka meris karoonka oo dalkaasi lagu arkay waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale marka horese warka caalamka booliska denmark ayaa sheegay in nin ay toogasho ku dileen goor hore oo haddana loo malaynayo inuu yahay qofkii ka dambeeyey labadii weerar ee toogashada ahaa ee sabtidii shalay ka dhacday magaalada copenhagen ee lagu dilay laba shacab ah laguna dhaawacay sarkaal booliska ka tirsan mas-uuliyiinta ayaa sheegaya inaanay jirin caddayn loo hayo in dad kale oo hubaysan ay ku lug lahaayeen toogashada kaas oo mid ka mida uu ka dhacay goob lagu qaxweeyo kan kalena uu ka dhacay goob macbad ah oo ku taala duleedka magaalada copenhagen ra-iisul wasaaraha denmark ayaa sheegay axaddan in laba qof oo aan waxba galabsan ay naftooda ku waayeen weerar argagixiso oo qorshaysan oo ka dhanah denmark waxaa kaloo uu sheegay in cid ku baxsanaysa aanay jirin weerar ku qaadista siduu hadalka u yidhi shacabka deenishka ee xorta ah ee dimuqraadigana ah xabad joojin aan caga badan ku taagnayn ayaa xalay saqdii dhexe ka bilaabatay dalka ukraine balse weli ma cadda in dhammaan dagaaladii ka socday bariga dalkaasi ay si buuxda u istaageen sida uu dhigayo heshiiska xabad joojinta ee reer yurub ay ka soo shaqaynayeen ciidamada ukraine iyo fallaagada gooni ugoosadka ee ruushka uu taageero ayaa laga doonayaa inay rasaasta joojiyaan waxaana haddii taasi ay hirgasho labada dhinac ay bilaabayaan inay hub waaweyn hubka waaweyn ay kala baxaan goobaha dagaalka si markaasi loo abuuro goobo dagaalka iyo fallaagada ka caagan xalay saqdii dhexe madaxweynaha ukraine betro barashenko ayaa waxa uu soo saaray amar uu ciidankiisa ku amrayo inay xabadda joojiyaan war-saxaafadeed madaxweynaha kasoo baxay ayaa lagu muujiyey walaaca uu ka qabo helista halista xabadaasi joojinta ay iyadu u keeni karto haddii ay xabaddii dib usoo noqoto weeyaane qalalaasaha sabtidii shalayna magaalada muhiimka ah ee dalkaasi ayaa iyaduna xabad joojinta looga dhawaaqay madaxweynaha isagu maraykanka barag obama ayaa khadka telefoonka waxa uu kula hadlay madaxweynaha ukraine wuxuuna u sheegay baahida loo qabo in dhammaan dhinacyadu ay joojiyaan rabshadaha wakhtigii lagu ballamay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ka fakaraya qaraar ku aadan dalka yemen oo ku boorinaya fallaagada xuutiyiinta ee shiicada ah inay awoodda dhigaan sii daayaan madaxweynaha la eryey ee cabdulrabbi mansuur haadi iyo xukuumaddiisa oo ayna ka qayb qaataan wadahadallada nabadda ee ay qaramada midoobay hormoodka ka tahay diblomaasiyiin ayaa sheegaya in qaraarka uu si hoose u eegayo xeerka qaramada midoobey ee lambarkiisu yahay toddoba ee ogolaanaya adeegsiga xoog militari tan iyo markii ay awoodda la wareegeen horaantii bishan ayay xuutiyiinta kala eriyeen baarlamaankii dalka oo ay sameeyeen golo maamul oo iyaga ay leeyihiin waxaana ay sheegayaan inay qaadayaan kacdoon ka dhan ah mas-uuliyiinta wadda musuqa iyo dhaqaale burburka madaxweynaha iyo wasiiradiisa ayaa ku jira xabsi guri ay geliyeen fallaagada maalintii sabtida ayaa tobannaan kun oo yemeniyiin ah waxa ay dhigeen mudaharaad lagaga soo horjeedo xuutiyiinta shiicada ah ee la wareegtay awoodda dalka magaalada bartamaha ku taala ibna xuutiyiin hubaysan ayaa rasaas ku furay dad bannaanbax dhigayay iyagoo dhaawacay afar ka mida
halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a washington dhegaystayaal galab wanaagsan idilkiinba qaadkii la geen jiray magaalooyin ku yaala koonfurta soomaaliya iyo bartamaha ayaa lagu soo warramayaa in la hakiyey kadib markii ganacsatada qaadkaasi geen jirtay dalka soomaaliya kana qaadaysa kenya ay sheegeen in ay ganacsatadu qaadkaasi ay joojiyeen ganacsatada qaadka geysa gobolada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayaa hakadka qaadkooda waxa uu yimid kadib markii sida ay sheegeen uu kordhay canshuurihii looga qaadayay soomaaliya sidoo kalena uu sare ukac ku yimid qiimihii qaadka ay uga soo iibsanayeen beeraleyda mowa ee dalka kenya khadka telefoonka ee magaalada nairobi ayaan goor dhaweyta waxaan kula xiriiray sahra abshir cabdulle oo iyadu ka mid a ganacsatada muddada dheer qaadka geenaysa magaalada muqdisho ugu horreyntiina waxa aan weydiiyey waxay u joojiyeen qaadkii
waxaan u joojina walaale beerihii baa qaali noqday waa la goyn waayey xamarna lacag way kasoo noqon weysay canshuurtii xamar oo saa'ida iyo qaadkii oo lacagtiisi beerihii qaali ah wax dakli oo nooga soo noqdaan weyne ma garad waayahay marka meeqa cishaad go-aan ku qaadateen inaad guud ahaanba joojisaan qaadka xamar la geeyo saddex beri ilaa wiik laakiin saddex beri inay u badan tahay baan isku afgaran inaan joojino marka ganacsatadiin oo dhan ma u dhan tihiin go-aankan mise qaar ka mida unbaa joojiyey maya waa u dhannahay canshuurta ayaa idinku qaaliyeeyay aad tiri canshuurta ee qiimo kordhin lagu sameeyey canshuurtana waa qaali walaal canshuurtana waa qaali qaadka beerihiina waa qaali canshuurtana inaan iskala hadalno beerahana qaadka in oo qiimihiisa oo iska dhinno aan ku heshiino qiimaha qaadka ee beeraha marka aad i leedahay micnaha qiimihii qaadka idiin soo go-ayay ama beeraleyda aad ka gadanaysaan ayaa kor u kacay kor buu u kacay ja- jawaanka qaadka oo boqolka kiilaha wuxuu noqday toddobaatan kun oo shilin oo kenya mani ah oo u dhiganta dollar ahaan doolar ahaan waxay u dhigmaysaa sa- toddoba boqol oo doolar awal meequu ahaa awal raqiis buu ahaa ilaa saddex boqol laba boqol iyo konton ilaa afar boqol laakiin hadda waa la goyn waaye qiimaha aan ku qaadno iyo qiimaha xamar ka soo baxay waa maynis waxba kama soo baxayaan waa tahay ee qaadka siyaabo kala duwan ayuu soomaaliya u geli jiray waxaan xasuustaa ee gobollo uu ka geli jiray dhulka sida jubbada hoose magaalada kismaayo kale kuwa dooma lagu geen jiray marka adinka saameyn miyeysa ganacsigiina ku yeelaneen qaadjoojin inta samaysaan ee haddana inay suuragal noqoto in gobollada kale ee xamar ku dhow dhow looga geen karo qaadka wax saameyn ay ku yeelanayso male wax laga helayana male waa un khasaaro wax ka qofkii geystana waxba kama macaashay walaale marka hadda go-aankan aa wada qaadateen ganacsatada ee qaadka geenaysa magaalada muqdisho cid weli idinkagala soo xiriirtay ama xiriir aad kala samayseen dhinacyadii aad cabashada ka wadeen hadday noqoto muqdisho keliya muqdisho keliya qaadka lagama joojin gobolada soomaaliya oo dhan inta ilaa boosaaso gaalkacyo gurceel beledweyne xamar intaasoo dhan waa laga joojiyay qaadka waa isku go-aan qaad wala waa go-aankiisa waa waa isku go-aan marka intiinaas go-aanka aa wada qaadateen ma laga yaabaa inaad wada hirgelin kartaan mise way dhici kartaa in qaybo ka mida gobollada la geeyo qaadwalayaashu ay kala furtaan maya insha allah isku go-aan baan noqonay wax kala furfurmaayaan male dan isku dan baan nahay kulligeen waa tahay marka hadda wax gorgortana cid aad la gelaysaan ma jirtaa ama canshuurta ha nalaga dhimo ama ee shaqaalihii lacagta aad siinayseen kenya gudaheeda iyo wixii qaadka kenya idinkaga qaliyooba hadday noqoto maya waa la gelaynaa wada hadalaa noo socda insha allah ma beeraleydu idiin socdaa mase ee gobolladii dalka ee soomaaliya qaadka laga joojiyey sooma soomaaliyana wada hadalaa nooga naga socda beerahana wada hadalaa nooga socda insha allah inay wax isbedelaan baan rajaynaynaa haddii ilaa yidhaah ee bal waxaad iiga warantaa qaadka ma maalin baa loo geeyaa ee gobollada soomaaliyeed ii tirse haatan maalin walbaa la geeyaa mise maalin dhaaf ayaad u geysaan maalin walbaa la la geeyaa maalin walba bay geeyaan qaadwalo ee warar waxaa jira in qaadkii laga joojiyey britain uu saameyn ku yeeshay ee waaye dhexdaasa ee qiimihii qaadka merow iyo meelaha ku dhowdhow ee kenya laga soo qaadayey markii qaadkii badnaa ee loo ge- iib geenaya yurub uu yaraaday in adinka een qiimo hoos u dhaca aad ku qaadanayseen marka taasi iyadoo ay jirtay maxaa haddana keenay caqabadahan haatan aad ka cabanaysaan wallaahi ma garanayna wax keenay laakiin qaadka markii hore raqiis buu ah hadda laakiin waa qaali waa la goyn waaye wax nooga soo noqonayo dali noogu jirtana maaha annagana isku dan baan nahay wixii dan noogu jirtaan fiirsanaynaa haddaan weynana waa iska daynaynaa waa tahay sahra bal waxaad iiga warantaa marka qaadka idinka aad qaadaan ee soomaaliya aad u iibgeysaan ma waxaad si toosa ula macaamiishaan dadka beeraleyda ah ee beeraha ka soo gooya mise waxaa jira dad idin dhexeeya adinka iyo beeraleyda dad noo dhexeeyaa jira oo aad kasii qaadaan oo aan kasii qaadno annagii gaalada noo dhexaysa waayahay marka dadkaasi miyaad hadda la macaamilaysaan ood leedihiin hoosu dhin hoosu dhaca lagu sameeyo qiimihii qaadka saan u qaadano insha allah sidaas weeye
sahra abshir cabdulla ayay taasi ahayd oo ka mid ah ganacsatada qaadka geesa magaalada muqdisho goordhow ayayna khadka telefoonka ee nairobi igu warramaysay
galab axada wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta mar kale dib u dhigtay dhegaysiga dacwadda ka dhana afar wariye oo ka tirsan idaacadda shabeelle iyo sky f m kuwaas oo xabsiga ku jira tan iyo bishii agoost ee sanadkii hore waxaa loo haystaa inay faafiyeen warar been abuur ah iyo kicin dadweyne guddoomiyaha maxkamadda ayaa sheegay in maxkamadaynta wariyayaashan dib loo dhigay ilaa iyo bisha maarso ee soo socota waxaana uu xeerlaalinta ka codsaday inay keenaan eedeymo sharciga waafaqsan qareenka u doodaya afarta saxafi ayaa maxkamadda ka codsaday in la sii daayo isagoo xarigga wariyayaashana ku sheegay inay tahay arrin siyaasadeed
garsoorii damaanadda qaadaya hadduusanan dhegaysanayn waxaan sheegi karna ma laha afartan iyo shan biri ka badan ay xihan yihiin dadkaasi cod in laga qaado eed eedaynta uu soo sameeyna eedaan waafaqsan maaha qaanuunka waana aragiyey garsoora waa nala aragiyey waa aragteen waxay ahayd inuu banaanka uu sii daayo eed wuxuu u dayn waaya ma aqaan arrintaan waa arrin kale oo ka sarraysa garsooraha iyo xeeraalinta labadaba mideeda kale xeerkii saxaafadda in la sameeyo ee kaasoo hagi lahaa sheegi lahaa laakiin arrintan arrin siyaasadeed inay tahay ma aan rajaynaa waxa loo xiraba siyaasad waa
kaasi waxa uu ahaa cabdikariim maxamed axmed oo ah qareenka u doodaya afar suxufi oo ka tirsan idaacadda shabeelle oo maanta markii afraad dib loo dhigay maxkamadayntooda ilaa iyo bisha maarso ee soo socota
wafdi ka socda hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa tegaya dalka sacuudiga toddobaadka soo socda kadib markii ay dowladda sacuudiga ay codsadeen in la baaro kor u kac ay suurtagal tahay in xanuunka neef mareenka ku dhaca ee viruska ah ee layidhaahdo meris corona uu ku soo badanayo dalkaasi wariyaha v o a ee lisa shalain ayaa warbixintan kasoo dirtay jeneeba sahre ciidla nuur ayaa inoo haysa sacuudi arabiya ayay ka socotaa sanadkii saddexaad ee ay la hirdamayaan xanuunka neefmareenka ku dhaca ee fayraska loo yaqaano meris corona w h o ayaa soo saartay warbixin muujinaysa sagaal boqol iyo shan iyo toddobaatan kays oo xanuunkaasi qaba kuwaasi oo la sheegay in saddex boqol iyo sideed iyo konton qof oo ka mid ihi ay u dhinteen laga soo bilaabo sanadkii labadii kun iyo laba iyo tobankii tiradaasi oo lagu qiyaasay boqolkiiba shan iyo soddon xanuunkan ayaa si aada dalkaasi uga dilaacay bilihii may iyo iyo juun ee sanadkii lasoo dhaafay taasi oo w h a sheegtay inuu xoogaa hoosu dhacay wixii ka dambeeyey xilligaasi hase haatee dad cusub oo xanuunkaasi laga helayo ayaa haatan si maalinla ah loogu arkaya dalka sacuudi arabiya fayraskan meris corona ayaa sidoo kale waxaa laga helay dalalka cumaan iyo imaaraadka carabta balse la sheegay in faafistiisu ay yar tahay maamulaha w h o u qaabilsan badbaadada cuntooyinka caalamiga ah better ben ayaa sheegay in dadka badana oo xanuunkaasi ku dhaca ay yihiin dadka hilibka amaba caanaha geela isticmaala amaba ka agdhow xeryaha geela lagu xanaaneeyo amaba dadka xidhiidhka dhowlo leh bukaanada xanuunkaasi qaba waxa uu master ben uu v o e da u sheegay in ilaa hadda inta la og yahay waxyaabaha keena xanuunkaasi uu geelu ka mid yahay balse la isweydiinayo waayo uu geela deegaankaasi ugu kooban yahay
waa run in geel joogo meel kastaba ee waxay noqon kartaa xaalada isu tegay oo cimiladuna ay ka mid tahay amaba waxyaabaha dhaqan ahaan geela loogu isticmaalo taasi oo noqon karta inay ka duwan tahay dunida inteeda kale waxaana laga yaabaa in daryeel caafimaad oo wanaagsan oo awood ula diyaarinta baadhitaano caafimaad lagu ogaan karayo xaaladaha xanuunkaasi calaamadaha xanuunkaasi lagu gartaana runtii ma aha kuwa aad u muuqda waana lagu khaldi karaa xanuuno kale w h o ayaa sheegtay in xanuunkan lagu arkay gabadh labiyo soddon jir ah oo u dhalatay dalka filibiin oo ka soo laabatay dalka sacuudi arabiya kowdii bishan februari aynu ku jirno waxaana baadhitaan lagu sameeyey arbacadii isagoo soo baxay inay xanuunkaasi qabto waxaana master peter ben intaasi raaciyay in nerstaasi ay xidhiir la lahayd dad u dhow oo laga helay iyagana sidoo kale calaamado ka mid a kuwa xanuunkaasi lagu garto koob iyo toban qof oo lagu arkay calaamadahaasi loo malaynayo fayraskaasi maris corona ayaa iyagana dhammaantood baadhitaan lagu sameeyey waxaanay soo baxeen inay fayow yihiin balse laga warsugayo wax kale oo ku soo kordha waxaa kaloo uu sheegay inaanay jirin wax calaamada ah oo geela lagu arkay oo muujinayo wax u eeg xanuunkaasi baniaadanka lagu arkay
Uh, in terms of the human cases, um, again, we are seeing the whole spectrum, a little bit like with, with the f- common flu. Some people.
marka laga hadlaya xanuunkan dadka laga helay mar kale waxaanu eegaynaa guud ahaan wax yar oo uu uga eg yahay hargabka guud ahaan dadka qaar ayaa leh xaalado muuqan kara kuwaasoo la dhibaataysan daciifnimo xagga habdhiska ah- difaaca ah marka uu hayo macaanka amaba sonkortu wadna xanuun iyo cudurrada la midka xanuunkani uga sii dari kara balse haddii aad tahay qof caafimaad qaba oo xooga balse aad ka ag shaqayso beer amaba aad geel xanaanayso oo calaamadahan lagugu arko waa loo qaateen w h o waxay ka digaysaa in dadka isku arka calaamadahaasi ay ka fogaadaan inay la mucaamilaan geela gebi ahaanna ay joojiyaan cabista caanaha geela ee aanan la karin amaba qaydhin islamarkaasina ay ka fogaadaan marka uu booqanayaan suuqyada caanaha iyo hilibka geela lagu iibiyo nadaafadda guudna ay ilaaliyaan si xaaladooda caafimaad ay uga soo horayso
sahre ciidla nuur ayaa nala socodsiinaysay warbixintii wariyaha v o a liisa shlein ee kasoo dirtay magaalada geneva
waa tahay galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal haatanna waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii wacitaanka iyo ismaaciil xuseen farjar
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan doodo badan ayaa ka jira arrimaha la xidhiidha tayada caafimaadka ee deegaanada soomaalidu degto haba kala wanaagsanaadeeneh haddana waxaad marar kala duwan la kulmaysaa bukaan badan oo adeeg caafimaad u raadsanaya waddamada dibadda inkasta oo adeegga caafimaad ee dalku laga yaabo in uu iska liito haddana waxaynu barbar dhigaynaa in qaar ka mida dadka ku nool waddamada horumaray ay laftoodu goobo kale u raadsadaan adeegga caafimaadka xataa iyada oo ay dhisan yihiin kuwa dalkoodu haddaba toddobaadkan waxaynu barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ku lafa guri doonnaa maxay yihiin waxyaabaha bukaanka ku riixa inay u hanqaltaagaan goob kale ma tayadaa saldhig u ah ma xirfad caafimaad oo sarraysa ayay raadinayaan mise waxay ku go'aan qaataan hadba goobaha caafimaad ee loo ammaano su'aalahaas iyo qaar kale oo badan waxaa ka jawaabaya injineer maxamuud jaamac xaamuud oo la talinta iyo taakulaynta bukaanka ka yimaada waddamada islaamka u qaabilsan xarunta meyo clinic ee ku taalla minnesota xarunta meyo clinic oo sannadkan boqol iyo konton sano jirsatay waxay ka mid tahay goobaha caalamka ugu ballaadhan dhinaca bixinta adeegyada caafimaadka waxayna sannadkii ay qaabishaa in ka badan hal milyan oo qof oo isaga kala yimaada guud ahaan caalamka dadkaas oo u badan kuwa lacagta haysta haddaba inta barnaamijkeenani uu socdo qaar ka mid a dhegaystayaasha oo daafaha caalamka ku sugan ayaa su-aalo weydiinaya Eh, waxaan jeclaa marka ugu horreysa inaan ku weydiiyo bal sawir naga sii horta een, eh, goobtan caafimaad ee aad ka shaqaysid aad sawir kooban naga siisid marka hore
Okay, horta ismaaciil waa salaaman tahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo wixiina dhegeysanayaba Eh, halkan aan joogo waxaa la yidhahdaa dhakhtar weyn weeyaan oo mayo clinic baa la yidhaahdaa mayo clinic wuxuu specialties badan buu ka shaqeeyaa ta labaad waxa weeyaan waa meel tacliinna laga barto researchna lagu sameeyo oo ta- eh, ta labaadna dadna lagu daweeyo marka waana foundation mayo clinic foundation boqol iyo konton sano buu jirsaday sanadkan boqol iyo kontonkaa sano sumcaddooda ay dhisanayeen waxay kaga horeeyaan meelaha kalena waxa hadda eh, eh, ay obama care ay ay ay ay infisaas garaynayeen oo ah in ninkii qof kasta wax kasta electronically loo geliyo ba iyagu waa horegeliyeen labaatan sano ka hor oo iyagoo la kaashanaya i b m meesha tan magaalada aanu joogno i b m eh, computerada ugu dheereeya bay sameeyaan fastest computer adduunka oo dhan marka meeshaasna lagu sameeya iyagii baa markaa u sameeyey computer laayiq ku ah oo wixii baahidoodii oo dhan daboolaya sidaas ilaeg boqol iyo kontonkii sanadood dadkii arkayeen oo dhan computerkaasay gelinayaan computerkii markaa waa la weydiinayaa qofkii war qofka caynkaas oo kale ah oo sidaas ka cabanaya hore may noo soo maray markaa taasina markiiba waxay siinaysaa khibrad dheeraada oo hadduu dawoobay maxaynu ku daweynay dawooyin kaba baynu siinay dawadiina waga soo baxaysaa taas markaas aawadeed bay maxay tahay hadda ay la taliyaal u ahaayeen obama care markii la sameynayay oo washington looga yeedhay iyagana haddana adduunka o dhan baa looga yimaadaa waxaa loo bixiyey second opinion inc micnihii qofkii meel kale oo wadanka gudihiisa maraykanka gudihiisa ay u badan yihiin dadka laga keeno waan gartay ee, wax wax ee, la garan waayo cudurkiisa inuu meesha u yimaado ay tahay halka waxaa waxaa xilliyo badan baa usoo joogtay xilligii dowladdii hore kacaanku ay shaqaynaysay een, dabcan way aragnimo badan baad u lahayd markaad eegtid waxaa jira inta badan ee, deegaanada kala duwan haddaad eegtid ee soomaalidu degto ee, cusbitaallo ama goobo caafimaad baa ka dhisan laakiin waxaad moodaa inay maqan tahay lahaanshihii bal waayo aragnimadaada marka hore dad sawir naga siisid
wallahi waa waa sidaad sheegaysay horta ee, m- waxyaalo badan oo ay ku wanaagsanaadeen kacaankiina waa jira waxyaalo badan oo ay markii ay dhibtii dhacdayna la ogaaday inay ku xumaayeenna waa jirta waxyaalo badan oo hadda burburkiina ka soo baxay oo ninkasii degaan intuu tegey isyiri iyagu wax qabsadana taasina positive bay ahayd laakiin tii hore waxa weeyaan aasaaska caafimaadka oo dhan ba horta meel kasta waa jira ha lagu kala wanaagsanaado riijanada iyo magaalooyinka laakiin aasaas baa jiray aasaaskii markuu baaba'ay dhibaato badan baa timi tii kacaanku markuu jiray dadka waa dadka danyarta ah ba horta adeeg ugu badan loo samayn jiray markii kacaankii meesha ka baxayo oo tii waxaa dhacday dabaqadaha samaysmay dadna beerkay dhulka ku hayaan oo iskuuladii bilaashka ahaa caafimaadkii bilaashka ahaa wixii oo dhan way waayeen laakiin daruuriga waxa weeyaan waxaa la ogaaday meelo dhalan oo dhibaatooyin ka dhacay oo iskuulo iyo dhakhtarro ka jireen oo la oo la bilaqaystay maxaa loo bilaqaystay because dadku ma arag inay iyagu leeyihiin marka waxa weeyaan sidee baa loo samayn karaa labadii dhinac midba waxbuu ku wanaagsanaaye sidee baa loo samayn karaa adeeg Waan dadkiina gartay.
iyagu ay ku leeyihiin oo investment ku gashadaan ama ama muruqoodii ku gashadaan ama lacagtoodii ku gashadaan oo hadhowto ilaashadaan waan gartay oo waara waan gartay taas dhibaatada weeyaan wax waaraya oo sii jiraya dadkuunbaa samayn kara Een, dabcan si faahfaahsan baynu ku geli doonaa een, dhegeystayaal kala duwan oo daafaha caalamka ku sugan ayaa khadadka telefoonada ku jira xilligan haddaan dalka ingiriiska ka bilaabo bal magacagaada ku bilaabayaa iyo faallo ama su-aashaad qabtid magacaygu waa mustafa cali wadaad waxaan joogaa magaalada london runtii waxaan waan dhegaysanayay barnaamijka waxaan jeclaa inaan kelmad ka idhaahdo arrintan caafimaadka anigu degaan ahaan marka aan dalkii ku noqday inta badan magaalada barco oo aan halkaa aan ku dhashay ah iyo deegaanada ku eegaaran waxaan runtii arkay caafimaadku inuu een, xilliyadii kala jaadka ahaa uu marxalado kala duwan soo maray een, imikadanna runtii sida meelaha baadiyaha oo kale uu aada u hooseeyo marka een, la barbar dhigo een, caasimadda hargeysa laakiin guud ahaanba een, somaliland deegaanka markaad eegto dadku xitaa caafimaadka hadduu qaarkii yimaado aamin darha laga qabaa inta badan waxaa la jecelyahay in een, debadaha la tago waxaanad arkaysaa runtii in aanay jirin een, siyaasad ku wajahan sidii dalka kalsoonidiisa caafimaadka iyo barnaamij loogu talagalay oo siyaasadeed loo diyaariyo oo dadku aanay u baahanin inay qurbaha ama debadda u tagaan inay caafimaad ka helaan een, marka een, waxaan jeclaan lahaa Een- inaan een, wax ka weydiiyo een, sidii barnaamijka caynkaas oo kale een, uu deegaanada soomaalida kale ee een, uga hirgeli lahaa ama geeska afrikaba dhibta ugu weyn waxa weeyaan eh, qofka ca- caafimaadka sida loo arko iyo sida loo gudbiyo oo dadkii u baahnaa xidhiidhka ka dhexeeya patientka iyo dhakhtarka bay bay ku kala duwan yihiin waddankeenna waxa weeyaan waxa la yidhaha top down iyo waddanada carabta oo dhan dhakhtarku isagunba wax kuu sheegaya wixii uu kuu sheegayana dee waxaad adigu khibrad u leedahay oo ama aad su-aal ka weydiin kartid oo iska dif- ka difaaci kartid ma leh wakti kuma siinayo inaad maxay tahay eh, eh, kula doodid halakan waxaad arkaysaa inay arkaan inuu ninka xanuunsanaya isagu lacagta horta kenya halkan lacag baa lagu xisaabtama soomaaliya dee taasina ina waa jirtaa in lagu xisaabtamo laakiin dadka danyarta aynu ka hadlaynaa mid awo- ma awoodi karaan inay lacag iska bixiyaan caafimaadka laakiin halka marka waxa l- qofkii loo adeegaya waa qofkii lacagta keenaya ta labaad system bay sameeyeen iyagoo wada tashi oo dhakhtar baad u imanaysaa oo wax intaa adigoo wax ka cabanaya Eh, hadda anigu haddaan example iska kaa siiyo waxaa kuleeyahay waxyaalaha ad la yaabis waxa weeyaan aniga wejigayga baa jidhkayga intiisa kale ka madoobaanaya oo madow baa soo geliya markaasaan dhakhtar dermatology baan u tegay kuwa jidhka ah qofkii su-aal buu igu wareeriyey su-aalihii oo dhan inaan inaan inaan allergic waxa u ahay wixii markii garan weyday bay tiri wallahi waxa adiga ku haya ma garanayo han la soo tashado nin iga khabiirsan oo meesha jooga intii ay weydiis ay weydiisay iyo su-aalaha aan ugu jawaabay bay u sheegtay ninkii intuu iisoo galay buu inta saa eegay buu yidhi maxaad saacad u sidan weyday hadda meel laga filayo ma ahayna saacadda gorsaani wallahi saacaddu jidhkayga xasaasiyad bay u leedahay oo eh, eh, eh, eh, saacad ma qaato markaasuu yidhi wejigaaga saa ukayaalaha aad sidatid muraayadda aad sidatid waxay ka samaysan tahay zig taasaa xasaasiyad kuu samaynaysa qofkaasi hadday maalintii markay tiraahdo waxay doona ii sheegi karti laakiin hadday la soo tasha ninkaa dee ma hesheen dhibtayda innaguna qofku odhanaya waxaa ma garanayo dhakhtar soomaaliya jooga ama waddanka carabta jooga oo ku odhanaya waxaa ma garanayo ma jiro taasina isaga qura kama imanayse mujtamacii bay ka imanaysaa nin hadduu yidhaahdo waxaa ma garanayo suuqaa loo gelinaya warkaas waxba ma yaqaano marka isna cidna uma tegayso waan gartay marka labada jihoba dhibaatadu way jirtaa waan gartay En, dhegeysto kale haddaan u gudbo oo isna norway en, khadka telefoonkaga jira En, eh, magacaagaadoo ku bilaabaya iyo en, bal faalladaada iyo su-aashaada
bismillaah eh, magacaygu waxa weeye yaasiin yuusuf qoryahan dambe sida hore looga dhawaajiyey caafimaadku waxa uu inta badan gelayaa gacanta een, dadka dadweynaha ama private buu noqonayaa oo caafimaadkii dawladdu eh, gacanta ka haysay waa uu meesha kasii baxay haddii uu jirana maaha mid awood fara badan leh marka arrintaasi waxay sababtay in eh, xataa dad hadda ganacsato ahi inta ay dhakhaatiir dibadda ka keenaan ayagoo ay cisbitaalla iska furtaan deetana uu noqdo wax iyagu ka ganacsadaan oo ay ka baayac mushtareeyaan marka eh, khabiirka waxaan weydiin lahaa waxa weeye dhakhaatiirtan aan la hubinin iyo caafimaadkan dad ganacsata oon aqoontii caafimaadba lahayn iyagu inay ka macaashaan doonaya eh, gacanta u galay bulshadii iyo dadkii shacabka ee masaakiinta ahaa Ah, marka waxyaabaha sidoo kale saameynta ay ku yeelan karto bulshadeena baan yaadweynaan yar weyn waan gartay En, su-aasha haddaan kuusoo koobo waxa weeye en, ganacsato ama dad buu sheegay isagu si uu hadalka u dhigay en, dad dhaqaale badan ka raadinaya unba inta badan ay u muuqataa in eh, uu caafimaadka gacanta u galay marka taasi miyaanay bulshadii danyar tahayd qaali kaga sii dhigeen ama inay awoodi waayaan inay goobo caafimaad tagaan maya maya horta dhibaatada ugu weyn waxa weeyaan maaha qura intaas ninkii eh, norway ka hadlayay eh, i- ishuu ka tuuray waxa weeyaan eh, dhibaatada ugu weyn waxa weeyaan ba- baalkii baacmushtari buu galay horta baacmushtarigiina control iyo dad inay waxa kan la qabanayo ama dawooyinka la keeno dawooyinkii maaha kuwii eh, kuwa dhacaa la keenaa dadkii baacmushtarigii markaa dantii individualka lagama shaqaynayo kii dhakhtarkii dawada qorayay dawadii farmasigiina isaga ahle waan gartay.
marka marka labadii da- labadii dhinac isagun baa kaa faa'iidaya ma fahamtay Hmm.
dawlad jirta oo markaas eh, ilaalinaysana guud ahaan eh, inay dawada tani dawo wanaagsan tahay inuu dhakhtarkani dhakhtar eh, cilmigan soo bartay uu yahay ma jirto taasaa marka waxay kalifaysaa qofkii inay eh, tiqadii lagu qabay dhakhtarka aan lagu qabinoo oo dadkii meelaha kale u doontaan etoobiya ama tagaan ama tagaan hadda waa eh, meel- meelaha ugu badan oo la tago dee waxa weeyaan iban dhaktaro lagu sheego inay inay borame dhaktaro wanaagsan joogaan dhaktari dadkii waa loo kala sheegaya dadkii waa dadkii marka waxay raacayaan hadba meeshii dee loo sheego dee soomaalidana waa oral society oo accountability even war waxaasaa wanaagsan baa laleeyahay laakiin qof inuu xaqiijin karaa waxaas inuu wax wanaagsan yahay ama dhakhtar wanaagsan yahay ama ma jiro waan gartay marka waxa weeyaan dadkii wixii ilaalin lahaa oo ilaalin lahaa in caafimaadka ee dadka adeega samaynaya inuu qofkan inuu dhakhtar yahay inay nerski ners tahay inuu dawadii dawo wanaagsan tahay waxaasi ma jiraan taasna dawlad un baa samayn karta waan gartay haddaan islaa arrintaa su-aal ku daba dhigan oo dhegeysta kaloo khadkii noogu jiro u tegi doona n waxaa jira tusaale ahaan haddeer meelaha qaarkood waxaa laga bilaabay hanaan laleeyahay dhakhaatiirta lagu diiwaan geliyay tusaale ahaan maalin dhawood idaacadda v o kale waxay baahisay warbixin ku saabsanayd magaalada hargeysa oo kale in in la yidhi bal dhakhaatiirtii ama dadkii caafimaadka ha la diiwaan geliyo oo qofkii laysan ha la siiyo oo bal ha la ogaado qofka dhakhtara qofka naarasa qofka dawo iibin kara qofkaan iibin karin haddiiba aragtiya noocaasi ay hirgalaan ma is leedahay dabar bay xitaa ugu yaraan u noqon karaan in bal horta lagu kala ogaan karo dadka mihnadda caafimaad ku jiriyo dadka aan xaqa u lahaynay ku shaqaystaan haddii system wanaagsan oo oo transparent oo la arki karayo siday dadku u shaqaynayaan dadka loo sameeyena oo guddida ama ha noqoto ama ay leeyihiin aqoon ay ku ay ku adeegaan oo aqoon ay ku qiimeeyaan dhakhtarada ay leeyihiin waa shaqaynaysaa waddo weyn oo dheer bay noo hadhayo hadda dhakhtar baa meel imanayaa waxaa laga yaabaa inuu dhakhtar xun yahay oo markaasaa lagu leeyahay ninkaasi dhakhtarkaasi waa dhakhtar xun hadhowta wixii waa loo waa la qabyaaladaynaya ninkan qabyaalad ama baa looga soo jeeda waa la leeyahay ba hal dhimatay oo qabyaaladaho aan basic cidna wax tarayn baa lagu wada gabadaa baashuna waxaa ku gabada kuwa kaga faa'iidaysta ee shacabku unbay dishaa marka waxaan u geli doonaa dhegeyste kale oo khadka telefoon ku jira bal magacaaga adoo ku bilaaba iyo halkaad joogtid magacayga waa mawlid cumar waxaan joogaa dalka jarmalka waxaad moodaa runtii marka laga hadlayo xaaladda caafimaad ee waddankeena inay laba carqaladood aniga shaksiyan ii muuqdaan oo laba dhinacba ka jira dhinaca waxa weeye adeegyadii dee dawladdu dadka u qabanaysay oo caafimaadku muhiim ka yahay amba kow ka yahay oo aan heerkii loo baahnaa gaarsiisnayn tamar darro iyo duruufo iska jira awgeed dhinacana waa xagga wacyiga dadka ayaan iyaga qudhooda u arka inay tahay mid aan heerkii loo baahnaa amba markan wadanada kala barbardhigayno aan gaadhin tusaale ahaan haddaad eegto dee systemkii dadka caafimaadkooda mar walba xataa u hubinayeene ula soconayeene hadi jeer waxa medical checkup leedaa u sameynayeene si joogtaa caafimaadkooda uga warhaynayeen dadkeena xataa inta badan wadanadeena amba wadankeena kama jiraan dhinaca dawada oo kale waxyaabaha keenaya inay dadka aanay dhakhtarada ku kalsooneyn dhinaca dawadii qofkii markuu xanuunsay dawadii loo qoro qualitigeeda fiicneen oo cidna hubinin oo uu ku bogsan waayo oo marka haddana uu dhakhtar kala tago oo uu ku kala sii tago oo magaranaysa dadka jahawareerba ku dhaca mararka qaarkood bay dhacdaa oo saa ay dhakhtarada yaa dhintolo yidhaahdaan wadankii waxba dhakhtara ma jiraano ay saa ku tagaan wadanada jaarka aad baad mahadsan tahay faalladaada haddaan se u galo dhegeyste kale oo haatan khadka si toos ugu jira oo dalka faransiiska ku sugan oo lagu magacaabo khadar axmed xasan khadaro bal su-aashaada
su-aasha ugu horreysay aan weydiinaya waxa weeye waddankeena waxaa yimaada dawooyin dawooyinkaasi inta badan waxay nooga yimaadaan wadamada asia runtii dawooyinka qualitygoodu way liitaan quality control fara badan oo maaragtay la mariyaano ma jirto dawooyinkaas in badan oo ka mid ah dadku xanuuno kale ka qaadeen markii ay isticmaaleen dadkii xanuunsanaya xanuuno kale kasii qaadeen marka waxaa lagu controli karaa dawooyinkaas sideebaa wadanka looga controli karaa dawada ama dhacday ama aan dhicine waxba maaragtay dadkiina danyarta ahaaye maatada ahaaye intay lacagtii ku qarash gareeyeen wixii yar ay haysteen marka dambena aan waxba ka taraynin sidee baynu iskaga controli karaa su-aashaasaan weydiinaya wallahi de dawlad la-aan waa very difficult bay noqonaysaa haddaan wax refree ah oo qof maxay tay iyo hay-ad hay-adda caafimaadku haddaanay adeegii dadka wada gaadhsiin karayn inay ilaaliso waxyaalaha adeega dadka kale oo privateka u sameynayaan inay ku habboon tahay baa wanaagsan
waan gartay taasna haddaanay taasi jirin dee wixii waa askari waa waa askari ina waa askari in askari ahaan sida loo ilaaliyo weeyaan wixii wixii haddaanay baqdin jirin oo cawaaqib ka imanayn qofkii ku xadgudba dee waxba ma hagaagayaan halka maraykan oo kale iyo waxa weeyaan waa waa lowdba dhakhtar kasti waa baqanaya because waa la saftekaynaya maal practice baa laisku ashtakaynayaa waa dhakhtarka insurance buu gelayaa si uu isu ilaaliyo marka wuu hubinayaa inuu waxa kan uu sabab- ila- haddaanu wixii kii khalad sameeyana khaladkiisii baa laga daba tegayaa waa lacag baa lagu helaya laakiin soomaaliya dee taasi ma jirto hadda waana wakti bay u baahan tahay waa marka uu- inay inay abuuranto Eh, inankii hadda markii uu hadlayay uu tuu ka sheekeynayo waxa weeyaan caafimaad oo dhan lama gaadhsiin karo waddanka gudihiisa because dhaqaale awgeed dawooyin baad qoraysaa qof baa hadda eh, islaan maalin dhowd ka timi soomaaliya waxay tiri dawo ciiddaa ka badan buu kuu qoraya warsan war dhakhtarki war maxaad waxa kana igu qorta warsay tiri waxaan wuxuu yidhi waxaan ka waxaan waxaan filayaa buu yidhi midkiiba wixii xabadda loogu baahnaa inay ku jirto inay boqol inaa boqolka aan ku siiyo ay ay anfacdo xabadda ay kasoo baxdo wanaag waan gartay Ya.
marka kudlad buu ugu qoray En haddaan isla arrintaa ku weydiiyo cus- eh, q- cusbitaallada ama meelahan aad ka shaqaysaanee caafimaadka dad badan oo carbeed baa yimaada ama muslimiin ah oo daafaha dunyada ka yimaado caafimaad usoo raadsada dalalkoodii waxaa laga yaabaa inay leeyihiin cusbitaallo waaweyn oo lacag badan ku baxdo oo welibana dadkood qaarkoodna ay d- dalal dad badan ay aadaanba maxaad is leedahay dalkiis inuu ku kalsoonaan waayo idinka idin yimaado
laba wax weeyaan horta dhakhtarra wanaagsan hadda example wanaagsan baan ku hayaa nin eh, dhakhtarka ugu weyn oo king faisal la yidhaahdo oo riyaad ku yaala dhakhtarka iyaga kan way la shaqeeyaan iyaga advice gareeyaba weliba xagga neurologyga iyo way kala shaqeeyaan maskaxda marka qof baa halka imanaya marka la yidhaahdo war wixii aan ku qaban kari lahayn dhakhtarkaagaasaa lagugu qaban karaya tag waa diidaya because kalsooni baanay abuuran halkan uu imanayaa waxaa la waa la dhegaysanayaa dhowr saacadood baa la dhegaysanayaa intaasoo test baa laga qaadayaa dhakhtarkii markii la dhigo wuxuu odhanayaa waa lo- waa isaga war maxay kula tahay adigi kaas uu ka yimi waxa ma weydiinayo
waan gartay marka kalsoonidii baanay abuurin hadda halka anigu waxaan idhahdaa meelaha kan westka iyo eh, eh, dhakhtaradoodu waxay qaateen akhlaaqiyaadkii islaamka oo dhan bay qaateen waan gartay oo waxaa lagu oranayaa markaas eh, shaqaydii bay ka mid tahay waa la- war u qosol markuu ku yimaado ninka xanuunsanaya haddii kale waa laga eriyaa shaqada waan gartay islaamkiina wuxuu ina leeyahay haddaad qof u qosashid ilaahay wuxuu wuxuu ku siinayaaba sadaqad baa lagu siinaya waan gartay ya waan gartay marka iyo dee waa laisla liitaayo waxa weeyaan trustka waa inaad build-up garaysaa markaasna maintain garaysaa haddeerta dhakhtar baad imanaysaa halka waxaad moodaysaa inaad hudheel tagtay sida clinic looga dhigayo oo looga shaqaynayo dalka yurub ee dhegeystayaashan in ugu badanay ay kaga jiraan laftigooda eh, dad ilbaxaa degan dowladaa degan eh, en, xadaarada leh laakiin soomaalida london joogta ama inta badan waxaa laga yaaba inay yidhahdaan jarmal unbaa lagu caafimaada en, oo ay jarmal door bidaan waxaa le soomaalida jarmalka joogtaa inay yidhaahdaan en, meel kale iyana tilmaansadaan En, miyaan la odhan karin soomaalida qudheeda weli dhaqankeeda waxaa ka mid ah en, weli waxaa ku jira macnaha in habka caafimaadka laftigiisu xitaa uu ku salaysan yahay hab dhaqankoodii hore reer guuraanimada ku salaysnaa ama iswaraysiga ku salaysnaa ee ta- talada aanay dhakhtar ka sugin maya wallahi waa waa waa waa runta adoo waa horta reer mi- waxaanu nahay nomads reer miyi guuraa dadkuna verbal societyna waynahayo qof baa ku imanaya gorseen mee halkaasa wallaahi maxay tahay shaqooyinka waa iyo caafimaadka haddaad heerka ugu sarreeya ninkii isagoo aan hubsan weliba reer midnimadeenii waagii hore kaasaaba wanaagsanaayo marka qofku sahan buu tegi jiray oo meesha loo sheegayo wuu soo eegi jiray hadhowto meel aanu soo sahmin reerka uma rari jirin halakan waxaa loo rarayaa meel markii magac mid baa halkan soo dhegaysanaya wuxuu odhanayaa dhakhtarka ugu wanaagsan halkan uu ku yaalla hadda isagu rabaa inuu usoo guuro oo uu iska wada sheekaystaan intaasunbuu rabaa kiina shaqadiisii iyo wax kasta intuu ka yimaado buu meeshii kala tegayaa oo isagoo aan hubsan marka soomaalidu horta waa verbal society waxay odhanayaan jarmal dhakhtarada ugu wanaagsan baa jira saas- saasaa loogu qulqulaya waxaa la odhanaya me- hadda meeshii marka waxa weeyaan wax ma hubsano talleenaad ee, markaad adigu aad sal leedahay oo meel joogtid oo waxaamintidna baad hore u mari kartaa laakiin haddaad maalmo meel ugu dee meel la gaari maysid
guud ahaanba intaa waxaa inaga eg barnaamijkeenni wicitaanka dhegaystaha aad bay mahadsan yihiin dhegaystayaasha iyo martida barnaamijkeen nagala qayb gashay oo ahaa injineer maxamuud jaamac xaamud tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaasi kulanti dambe oo xiise leh
ismaaciil xuseen farjar aad buu u mahadsan yahay barnaamijka wicitaanka dhegeystahaan halkaad kala socoteen waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a taliska ciidanka dowladda ee gobolka hiiraan ayaa tababara u furay ciidamo gaaraya laba boqol oo askari oo ku sugan degmada maxaas warbixintan waxaa magaalada beledweyne ka soo diray waryaha v o a ee xuseen xasan dhaqane ciidankan tababarka uga furmay degmada maxaas oo gaaraya laba hurin waa qaybtii ugu horreysay ee xirfadaha ay ku howlgalaan ciidamada loogu tababaro gudaha degmada tan iyo markii gacanta dowladdu ay soo gashay muddo ku dhow hal sano taliyaha ciidamada dowladda ee guutada tobnaad korneel tawane axmed maxamed oo furitaanka tababarka ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in xirfadaha ciidanka oo la dhiso ay qayb weyn ka qaadan karto in ay cadowgooda ka guulaystaan halkan waxaan isugu nimid munaasabad ku beegan tababar ciidanka maxaaseed oo ka tirsan guutada tobnaad xoogga dalka soomaaliyeed loo furayo ciidankaas oo ah laba hurmood oo ciidana oo horeyna tababar way u soo qaateen balse waxaan u sameyneynaa tababar rogaal celisa kaasoo ku saabsan sidii tababar dheeri ay u qaada lahaayeen ciidan waa tababar sidiisaba askarigu wuxuu ka kooban yahay waxaa askariga shayga la yidhaha saddex qaybood uu ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay qof iyo qalab iyo tababar tababarka marka shayga ugu muhiimsan oo oo ciidanimadu ka mid yahay waxaa la yidhi askariga maamaha jirta caskariye ah waxaa la yidhi maali dhididka ka baxa askariga maalinta nabadda wuxuu badbaadiyaa maalinta dagaal dhiigga maalinta dagaalka sababtoo ah ninkii dee jirkiisu soo dhismay oo qalabka uu haysto si fiican ugu dagaalami karo oo tababar fiican soo qaatay oo unuga uu ku jiro ninka bidixda iyo midigta si ula dagaalama yaqaan ama kooxda uu ka tirsan si ula dagaalama yaqaan dee waxa waaye wuxuu badbaadinayaa dhiiggiisa maalinta dagaalka ciidamadan tababarka loo furay oo qeybtood hore u joogay degmada ayaa howlgallo amniga lagu xaqiijinayo waxay ka sameeyeen nawaaxiga degmada maxaas sida uu v o a u sheegay maxamed muumin cilmi oo taliyo u ah waxaan ka qabanay waad ogsoontaa degmada maxaas sidii loo qabtay dhibaata kama dhicin xer iyo habeenba waxaan u taagnaynay inaysan dhibaato ka dhicin in shacabkeedu badbaado deegaankeeda iyo iyaduba ay nabad ku noolaadaan marka waxaan dhihi karaa waa nabad wadooyinka beledweyne ilaa iyo gurceel ilaa iyo meeshii dadka shacabka u baahdo ilaa labaatan iyo shan kilo ilaa afartan kilomitr aan dhihi karo uu isku isku mari karaa shacabka iyo inta samajeclahaba waxaan u arkaa dadka soomaaliyeed maanta amisomaa taagan ciidankii dowladda soomaaliya oo la dhisaa taagan oo xooga dalka maanta iftiin mare u hayo shabaab in inta yar marada laga furo keliya inay ka dhiman tahay shacabka soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaa ka degmada joogo deegaankeeda joogo iyo shacabka soomaaliyeed oo dhanna waxaan ugu baaqa inay iska xureeyaan cadowga ay maanta iska kaashadaan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom bay la kaashadaan iska xureeyaan taasaan ugu baaqa tuulooyinka degmada maxaas way badan yihiin ilaa lixtan tuuloy gaarayaan waxaa degmada hoos yimaado saddex iyo afar maaha inta kaleetona waa xur waxa ku sugan ciidanka xoogga dalka oon sidii aan u xureynaba saasaan ugu sugnaynay saddexdaas iyo afartaasna dhuumaaleyshay ku yimaadeen asagana waa gaari doonaa haddii ilaahay idmo inaan kasii bixino guddoomiyaha degmada maxaas muumin maxamed xalane ayaa soo dhoweeyey tababarkii ugu horreeyey ee ciidamada u ay helaan ciidamada hadda meeshan jooga ciidamo milatary waayin shaqo wanaagsanaa nagala dhexayda kuwa kooba kuwana horey u joogan kuwana hadda tababaraa loo furay waxaa loo furay laba hurmoodaasaa ka arkaysay taliyaha guutadaa noo furay ciidankaas tababarka u furay aadaanu usoo dhoweynay anaga haddaana heer maamul nahay dadka shacabkaanu sidoo kaleeto xuseen xasan dhaqane v o a beledweyn
waa tahay galab wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan weli laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda shir ay isugu yimaadeen dhallinyaro caalamka ka socota ayaa lagu soo gabagabeeyey xarunta qaramada midoobey ee magaalada new york ee dalkani maraykanka haddaba dadkii shirkaasi ka qayb galay ayaa waxaa isagu ka mid ah xuseen yunis xasan oo isagu ka socday hay-adda horumarinta dalka ama united kingdom oo dalkaasi britain ah magaalada nairobina fadhigeedu uu yahay haddaba khadka telefoonka waxaa ku wareystay maxamed cabdi xasan sandheere
shirkan waxaa kasoo qayb galay hogaamiyeyaal dhalinyaro ah oo matelaya sharikado hay-ado siyaasiyiin iyo maxaan ku idhahdaa qolyaha u dooda xuquuqul insaanka ergada kasoo qayb gashay tirada waxay gaadhaysaa ilaa shan boqol oo qof oo dhalinyaro ah oo iskugu jira qolyo matala qaramada midoobay qolyaha siyaasiyiinta ah qolyaha xuquuqul insaanka u dagaalama iyo dhalinyaro kale oo iyagu mataqaanaa ganaasta ah marka waan ka qayb galay anigu magaca soomaaliyeed baan kaga qayb galay waxaanan ka jeediyey khudbad aan kaga hadlayay arrimaha soomaaliya guud ahaan iyo weliba arrimaha sida gaarka u khuseeya dhalinyarada soomaaliyeed marka bal qodobada haddaad sii faahfaahisid maxay ahaayeen waxyaabaad ka hadashay shirkan waxyaabaha lagu eegayay waxaa kamid ahaa waad ogtahay sanadkii labada kun caalamka waxa uu sameystay bartilmaameedyo loogu talagalay in kunka sanadood ee soo socda dunyada lagu horumariyo oo loo yaqaano millennium development goals marka maadaama sanadkan uu ku ekaa xilligii loo qoondeeyey in bartilmaameedyadaasi lagu gaadho waxaa la eegayay guulihii laga gaadhay marka anigu waxaan soo bandhigay inkastoo soomaaliya marka loo eego wadamada kale halkani jooga ay ka duwan tahay oo aanay dalka ka jirin nidaam maxaan ku idhahda dalka oo dhan ka jira oo dowladnimo iyo horumar intaba haddana dhalinyarada soomaaliyeed inay qeyb weyn ka ahaayeen guulihii laga gaaray soomaaliya waayo hay-adahan aan dawliga ahayn ee ngos-ka loo yaqaano qaramada midoobay deeqbixiyaasha qaar kamid ah qolyahan hawlaha samafalka ku jira intaba waxaa inta badan hogaamiya dhalinyarada mujtamaca soomaaliyeedna marka loo eego boqol kiiba toddobaatan da-dooda wax lagu qiyaasaa inay ka hooseyso soddon jir oo dhalinyaro ay yihiin marka arrinta aad baan uga hadlay waxa kaloo aan ka hadlay arrintan tahriibka ee soomaalida aad mataqaana beryihii udambeysay ay ugu soo badanaysay waxaan kusoo gebagabeeyey hadalkaygii oo baaqan u jeediyey dowladda maraykanka oo aan kaga codsanayo arrintan ay ku joojiyeen xawilaadahan soomaaliya bal arrinkaas inay dib u eegaan islamarkaana inay arrintaasi maxaan ku idhahdaa arrin degdega tallaabo degdeg Waan laga gartay.
qabto marka marka saasoo kale dhalinyarada ama adiga ama kuwa kale kasoo qayb galay ay usoo jeediyaan eh, waxyaabihii eh, iyaga gaarka u ahaayee ama wadankooda looga baahnaa amaba eh, bulshooyinkoodu eh, dhibaatada ku hayay qaramada midoobay sidee bay fikradan intay u ururisaa eh, ay u ururiso ay ugu bedeshaa eh, wax taabagala oo maaragtay wixii laga hadlayay in wax laga qabto Een, shirka marka uu dhamaado waxaa laga soo saara warmurtiyeed warmurtiyeedkaasi koobi ka mid ahna waxaa loo geeyaa xafiiska xogeyaha guud ee qaramada midoobey ban kimon Een, isagana wuxuu ku darsanayaa ajendayaashiisa ee soo socda Een, inta badanna waxa uu soo hordhigaa golaha guud ee golaha loo dhan yahay ee general assemblyga isaga sanadkiiba marba kulma marka een, lama odhan karo dee wuu ka duwan yahay waxaani resolutionska security councilku ay soo saareen way ka duwan yihiin waa baaqi lasoo jeediyo Een, laakiin arrintani waxa ay horumar weyn ay u tahay dhalinyarada because waxay helayaan platform weyn oo caalami ah oo ay kusoo bandhigaan cabashooyinkooda iyo horumaradii ay gaareen Een, in een, hogeyaha guud ee qaramada midoobay uu kasoo bandhigo een, arrimahan een, general assemblygana waxa weye wax weyn oo la taaban karo inkastoo een, baaqyadaasi aanay ahayn kuwa legally binding ah haddana een, inay kusoo baxaan documentska yar qaramada midoobay ayaa waxay tahay guul een, la odhan karo dhalinyaradu waa ay gaareen
waa tahay kaasi waxa uu ahaa xuseen yunis xasan oo la shaqeeya hay-adda horumarinta dalka u k ee xarunteedu tahay magaalada nairobi ee dalka kenya khadka teleefoonkana wuxuu ugu waramayey maxamed cabdi sandheere kadib markii uu ka qayb galay shir ay isugu yimaadeen dhalinyaro caalamka laga kala keeno oo lagu soo gebagabeeyey xarunta qaramada midoobey ee magaalada nairobi
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan waa shan iyo tobanka bisha february sanadka laba kun shan iyo toban idaacadan waxaa daadihinaya cashe ibraahim iyo shahre cabdi waxaad kusoo dhawaataan xubinta ganacsiga magaalada beledweyne waxaa kusoo diyaariyay wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka ganacsiga oo toddobaad walba xilligan aad ka maqashaan idaacadda v o a dhaqdhaqaaq ganacsi oo sii xoogaysanaya ayaa waxa uu ka jiraa degmada maxaas ee gobolka hiiraan maran booqday degmada ayaa luule cismaan boolow oo ka mid ah haweenka ku ganacsada degmada waxaa iga sheekaysay dhaqdhaqaaqa ganacsiga sida uu yahay xilligan
dhaqdhaqaaqa magaalada aada iyo aada hadda u roon yahay sidii hore iyo si u dhowna ma nihin awal saguji ma lahayn oo dhibaato badanaa ka haysatay suuq la-aan darteed haddana waa fiicannahay waxaa alla wixii oo markaas aada haysatid waa noo gadmaan inkastoo lacag la-aan baana ka jirto oo aan xoolihii beec lahayn dadkaana dad reemiyo xoolo ku xiran wa
een maamo maxaad iga sheegi kartaa waxyaabaha aad ka ganacsatid kan ganacsigaada marka laga hadlayo ee degmada maxaas ganacsiga aad ku leedahay waxaan gadaa shidaal waa gadaa raashin waa gadaa dhar waa gadaa een macun waa gadaa een firaashyo waa gadaa jodariyaal barkimo intaasoo dhan waa gadaa marka ee ma ganacsigaada waxa uu ku egyahay magaalada maxaas oo keliya mise tuulooyinka ee ku xeeran maxaas dadka jooga waxba ay ka iibsadaan waa waa iga iibsadaan tuulooyinka ilaa maxaas inta ka dhexayso goobo een kaadiley een garuurood inabaal intaas ay iga iibsato marka waxyaabaha ugu badan oo dadka tuulooyinkaasi ku nool ay ka iibsadaan maxaa nooga sheegi kartaa
waxay iga iibsadaan raashinka dharka bagaashka intaas iga iibsadaan
ee waxaad ii sheegtay in hadda ka hor dhaqdhaqaaqa uu aada u liitay bilooyinkii ugu dambeeyeyna uu xoogaa sare u kac sameeyey maxay tahay marka waxa dhaqdhaqaaqa hoos u dhaca ku keenay waxaa u keenay dadka meesha degan waa dad xoolo leeya xoolihiina beec ma laha waxa ganacsigooda yaa liito dadka haddaan xoolihii laga gadan wuxuu kaaga gadanaa wuxuu haystaa waxbamaba haysto
marka mm, xaggee ku xiran tahay marka ganacsiga marka aad rabto inaad ee, badeecad dalbato xaggee kaaga yimaadaan xamar iyo bal- ee, beledweyne marka xilliyada ugu fiican oo dadku ay wax kaa iibsadaan oo la dhihi karo dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee waqtiyadan aad ayuu u fiican yahay waqtiyaday ku tilmaami lahayd waa xilliyada roobka oo ar dhulka uu qaboobo xooluhuna ay iigu yeeshaan labaatan sano ku dhowaad waa gadanaya wax waa ganacsanaya
oo degmada maxaasa intaas ee, ganacsiga ka waday beledweynean ka waday intaas maxaas ciyaantaana jooga in yaraan joogaa saasuu badnayn marka ganacsiga guud ee degmada ka jira maxaa nooga sheegi kartaa waxyaabaha ugu badan oo dadka ay iibsanayaan
waxay iibsadaan raashinka la cuno sida ugu badan daawooyinka xoolaha dharka intaas iibsadaan marka ma lacag ayaa wax kaga iibsataan mase ee, badeecada aa haysay xoolo ayaad ugu bedelataan
hadba sidii kula fududaato markaas oo qofku hadduu xoolihii inta laga gado waa xoolahana wataa waxaas iiga iibsan dhaana waa ka iibsanaa haddii kale lacagan kaga iibsanaa waa canshuuro suuqa ariga laga soo gadaana lagama qaado ee, dukaamada lagama qaado wax canshuurona laga qaado male wax markay naga go-aan naabley waxaana iga go-aye isiisi waa ii soo socdaana isaga qaadana waa dhacaysaa laakiin hadda waxay dhacdo baryahan dhadhow ma dhicin laakiin wixii- haddii wax lagaa gada waayo danaad guriga uga noqonaysaa beese ilaan haddii aan lagu siinin miska fadhinaysaa meesha ula bixi jiri
marka waqti oo ganacsiga uu ku egyahay ma jiraan ama subaxii oo kale waqti la furo iyo habeenkii mase all time qofka xilliga u baahdo waa uu shaqaystaa mar alla markaad rabtaad furanaysaa markaad rabtaad waa iska saxanaysaa subaxii waa la furaa waagu markuu baryo Ee, qof maqribka iska soo xiriyo qof duhurka iska soo xiriyo qof een, afar saac saddex saac nalka afar saac la damiyaa ilaa afar saac dadaa iska joogo markay jiilaal tahay wax beecu ma jiraan wax wax kaa gadanaa waa yaryihiin roobku markuu doono wax kasta waa la gadanayaa wixii aad keento wax sii daahaa male saa lacagaa la haystaa xoolaa gadmaayo haddase xoolo ma gadmaayaan lacag lama haysta maxaa lagaaga iibsani wax waxaa intaa ku idil barnaamijkeena ganacsiga inta toddobaadka dambe barnaamij midkan la mid ahan dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xuseen xasan dhaqane aad buu u mahadsan yahay barnaamijkaasi ganacsigan isaga ayaa nala socodsiinaya halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington
idaacadda habeenimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ee ka baxda siddeedda ilaa sagaalka fiidnimo maalmaha khamiista ilaa axadda waxaan ku celinnaa midda toddobada ilaa siddeedda fiidnimo socota oo mararka qaar aan wax ka beddelno ama wax cusub ku soo kordhinno laakiin habeenka isniinta ee salaasadu soo gelayso waxaannu saarnaa barnaamij cusub oo aan ku celis ahayn oo ka hadlaya wacyigelinta cudurka dabaysha iyo weliba maaweelo iyo madadaalo barnaamijka qaybka ah sidoo kale fiidnimada salaasada habeenka arbacadu soo gelayso waxa v o a ay baahisaa barnaamij aan ku celis ahayn oo loogu talagalay dhallinyarada waa barnaamijka waa go'aankaaga labadaasi habeen ee barnaamijyada cusub ee aan ku celiska ahayn ee v o a sii daynayso siddeedda fiidnimo ilaa sagaalka fiidnimo hawdayma la'aan waxaanaad magaalada muqdisho ka dhagaysan kartaa idaacadda raadiyo kulmiye hargeysa waxaad mar walba ka maqli kartaa idaacadda f m-ta ee v o a iyadoo boosaasana aad ka dhagaysan kartaan idaacadda s b c
codkaasi muuse ismaaciil qalinle iyo heeskaasi qalamjalam ku soo dhowaada
marban jidhiidhicooda jidhi ku idugacsa inta jow idhaadan dibu jeeya laabta wuxuyaa jibsoo maray jeexaya aan ka dhaadhacay ambajaha wareere marban jidhiidhicooda jidhi ku idubaasa intan jow idhaadan dibu jeeya laabta jidkan maran jeedaaliya anoo jilcan yar jiibsada jidkan maran jeedaaliyaayo anoo jilcan yar jiibsada jidkan maran jeedaalaya anu jilcan yar jiibsada jidkan maran jeedaalaya anu jilcan yar jiibsada intu jiray halisti hali jeleelkaygina miya jahada laydhigii hal jeleelkaygina miya jahada laydhigay qalam jalam jalam qalam qalam jalam jalam qalam jacaylkuye soo ka jiirtay ilaa kore jarka dacal ka igaalule asu jeedanigu yidhi
heestaasi qalabjalam iyo codkii fanaankii muuse ismaaciil qaliinleh waxay gebagabo u tahay idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinla socodsiinayana cashiifka hamiise hare cabdi waxaan mar kale hawada ku soo noqon doonaa caawa saacaddu markay tahay toddobada haddii aan laydmo inta ka horraysa nabadgelyo
marban hadalka jooja
This program has come to you from the Voice of America, Washington.